halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabane koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hereerka efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa axad bisha julaayna waa labaatan labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
wargeyskan caafimaadka waa wargeys ku hadla af soomaali kana faallooda arrimaha caafimaadka wacyigelinna ku sameeya caafimaad darada iyo waxyaabaha keena iyo sidii looga hortegi lahaa
doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan tifaftiraha wargeys cusub oo caafimaadka ku saabsan kuna soo baxaya bil walba luqadda soomaaliga oo muqdisho laga soo saaray waraysi ayaanu idinka haynaa qodobada kaleed idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin soomaaliya oo in ka badan lix iyo toban sannadood ku xidhan xabsi ku yaala dalka talyaaniga oo v o e da uga warramay qisadii lagu soo xidhay sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo kala duwan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in dowladda maraykanku aad uga walacsan tahay wararka sheegaya in goobtii ay ku burburtay diyaaraddii laga lahaa maleysiya ee lagu soo riday bariga yukrain laga qaaday meydkii iyo burburkii diyaaradda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in master kerry uu telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof waxaana uu u sheegay in sidoo kale ay ka walacsan yihiin maraykanku in khubarada midowda yurub ka socda loo diiday inay booqdaan goobtii diyaaraddu ku burburtay kerry ayaa mar kale ka codsaday ruushku in ay joojiyaan hubka iyo dagaalyahanada ku qulqulaya bariga yukrain oo ay xiisadii ka taagan tahay wakaaladda wararka ee ruushka ee interfax ayaa sheegtay in lafrof uu ogolaaday in dhammaan hadhaaga diyaaradda oo uu ku jiro sanduuqa madow ee xogta badan xambaarsan loo dhiibi doono dembi baarayaasha arrintaasi ka shaqaynaya
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o w washington magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa dhowaanta laga bilaabay wargeys cusub oo ku qoran af soomaali kana hadlaya arrimaha caafimaadka wargeyskan waxaa bil walba soo saaraya ururka dhakhaatiirta ah magaalada muqdisho haddaba si aynu faahfaahin dheeraada uga helno ayaa xuseen barre aadan wuxa uu waraystay tifaftiraha wargeyskaasi doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan oo faahfaahin ka bixinaya wargeyskaasi iyo wararka uu qori doono wargeyskan caafimaadka runtii waxaan ugu talagalnay in waa wargeys ku hadla af soomaali kana faallooda arrimaha caafimaadka wacyigelinna ku sameeya dadka dhibaatooyinka caafimaadka caafimaad darada iyo waxyaabaha keena iyo sidii looga hortegi lahaa maxay tahay markaa baahida waktigan keentay in wargeys aada samaysaan baahida runtu way iska caddahay waxa weeye dadka wax akriya hadda way badanya number fara badana dadka wax akriya qofka markii la doonayo in cudur laga wacyigeliyana u bahan ya wax uu akhristo ou arko oo yacni ku dhiirado afkiisa isagoo yacni luqadiisa isticmaalaya inuu akhristo kaga dhergo kaga baahi baxo haddii idaacad laga sii dayo waxaa laga yaaba inuu one minute oo maqlo dabadeedna warkaas uusan dib u maqlin haddii ay luqad kale ku qoranto ama carabi ama englishna ounan baahidii ou rabay ama dhibaatada waxa meesha ka jira dhabta ah oon awaan karaynin sidoo kale journaalku wuxuu la hadlayaa dadka caafimaadka laftigooda oo dhakhaatiirta ugu horeyso si ayna u sameyn wax oo mal practice oo dadka dhib u keenaya yaa idinka caawiye markaa wargeyskan soo saaritaankiisa runtii waxaa isu tegay yani dhalinyarada caafimaadka oo dhakhaatiir iyo ayaa isu tegay oo yidhaha war sidee dhibaatadan caafimaad dare ee jirta ee dadku gacmahooda ku kasbanayaan ama wax yar oo simbal ah qofkii cudur weyn ugu qaadayo sidii looga hortegi lahay ayaynu ka danqanay marka tusaalaha ugu yar wuxuu yahay cudurkan cagaarshowg oo kale dad aada u fara badan ayaa u dhinta sanad kasta dad aada u fara badanna way qaadaan cudurkan iyadoo yacni sida laisku qaadseynay si fudud tahay laakiin dadku aynu u arkayn inuu yahay cagaarshowgu yani cudur weyn oo dhib u leh aynu dadku u arkayn haddii tusaalaha kaleeto wuxuu yahay haddii qof ama laba qof oo doonay inay isguursadaan haddaad tiraa war isbaara oo midkoodu cagaarshow laga helo midna uma arka cagaarshowgu inuu dhib leeyahay waalidiintuna uma arkaan inuu cudur halisa yahay ninkaa marka gabadhii looma diidi karo gabadhiina wiilkii looma diidi karayo oo lama dhihi karo cagaarshow waa qabtaa waayo dadku afkooda yacni afkooda ama luqadooda ay ku tabar dareen cudurka dhinaca cagaarshow wax simbala loo arko wargeyska marka qofka u baahan xaggee buu ka heli karaa wargeyskan runta horta ma ahan wargeys oo la iibinaya maahan yacni waxaan dadka yacni markuu soo baxo waxaan geenaa goobaha caafimaadkoo idil meel kastoo dhakhtar fadhiisto ama cusbitaal ah waa lacag la-aan yacni waa wargeys kusoo jiidanayo colorful ah oo yacni brent fiican lagu sameeyey qof kasta si lacag la-aan ayuu ku helayaa so yacni waxaan u marinaa dadka leynaa baabuurta la saaco biyaalka ah ayaan ka dhex qaybinaa waxaan ka dhex qaybinaa meelaha babliga dadka isugu yimaadaan meel kasta ayaan geynaa si qof waliba oo u akristo luqadiisa yacni markaad luqada wax ku akrinaysa ka dhadhan badan tahay markaad luqadaadan fahmayn ku akrinaysa ayaa ajnabi ma ku tala jirtaan marka inaad gobolada kale dalka gaarsiisaan runtii baahida way jirtaa oo gobolada fofog waan doonaynaa inaan gaarsiino laakiin waxaan rabnaa horta bal hadda waxaan joognaa caasimadii si tadriiji ayaan rabnaa ku gaarsiino yacni gobolada oo yacni waxa weye transportationku hadda waa wuu fududii hadda diyaaradaha maalin kasta baxa baabuuraa baxda yacni way noogu jirtaa ajendaheena yacni ugu soo horeeya ee adishinka afaraad oo kale inuu gaaro gobolada haddii ilahay haddii la eego xaaladda caafimaad ee soomaaliya maxay yihiin arrimaha aad isleedihiin way u muhiimsan yihiin oo waxaad kusoo qaadan kartaan wargeyskiina waxaa ugu soo horeeya horta nadaafadda deegaanka kale yacni waa waxa ugu simbalsan waxaw waxaa la yidhahdaa caafimaadka waa waxa gurigaaga dhexdiisa aad ku haysatid boqol kiiba konton ama boqol kiiba lixdan gurigaaga dhexdiisa inta aad ku haysatid way caafimaadku daadbiyo nadiifa ma cabtaa ma cadaystaa habeenka markaad seexanaysid gacmaha ma iska dhaqdaa markaad musqusha gashid yani cuntada ma iska kololaysaa yani waxyaalahaas waa waxyaalaha guriga dhexdiisa ah oon rabno dadka inaan usheegno war caafimaadku gacantiina ku jiraa caafimaad daraduna gacantiina ku jirtaa yani kolba intii nadaafadaadu wanaagsan tahay ayuu caafimaadkaagu wanaagsan yahay waa waxa ugu horeeya rabno inaan soo qaadano waxaa kaletoon rabno yani inaan la hadalno iyagana dhakhaatiirta laftirkooda ayaan rabna ayuu la hadlayaa journaalku oo waxaa waxaad arkaysaa dhakhtar senior senior ah haddana dadkii isagoo daawo aan marka ama ka baxday durida aan laga isticmaalin ama yani aan laa'iq ku ahayn qofkaas inuu siiyo isaga laftiisa waxay gelina marka aan u samaynaa kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah tifaftiraha wargeys arrimaha caafimaadka iyo wacyigelinta ka hadlaya oo magaalada muqdisho laga bilaabay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaashi cumar xasan waa nin soomaali ah oo muddo lix iyo toban sannadood ku xidhan dalka talyaaniga kadib markii lagu xukumay lix iyo labaatan sannadood oo xadhig ah iyada oo loo haysto dacwadda gabadh suxufiyad ahayd oo dalka talyaaniga u dhalatay oo sannadkii afar iyo sagaashankii lagu dilay magaalada muqdisho xaashi cumar xasan waxa uu v o eda u sheegay in lagu soo eedeeyey dilka ilaria albi oo ahayd suxufiyad howlo baadhitaan u tegtay dalka soomaaliya horraantii sagaashameeyadii islamarkaana iyada iyo kameramaankii la socdayba lagu dilay magaalada muqdisho ninkan oo sanadkii kii dalka talyaaniga u tegay arrimo ka baxsan kiis loo qabsaday ayaa ciidamada ammaanku ku qabteen magaalada roma kadibna waxaa lagu soo oogay dacwadan uu u xidhan yahay inkastoo uu sheegay in xilligii dilkaasi dhacay uu ka maqnaa magaalada muqdisho wax luglah aanan ku lahayn arrintaasi haddaba waxa uu v o eda u suura gashay in uu khadka telefoonka ay ku hesho xaashi cumar xasan oo marmar loo ogolaado inuu telefoon isticmaali karo islamarkaana jeelka uu ku jiro dibadda uu uga soo bixi karo saare ciidla nuur ayaa ka waraysatay xaaladiisa iyo muddada dheer ee uu xabsiga ku jiro marka horeyso salaaminta adiga iyo dhammaan wariyaasha idaacadda v o a magaalada aan joogo waa magaalada la yidhahdo baadaba xabsigaan ku xidhanaana waxaa la yidhahda baadaba via dua balasi waana waxayna ku taallaa gobolka la yidhahdo veneto waxaa la xiray laba iyo saddex iyo tobankii janaayo sagaashan iyo sideedii waa tay marka imse sannadood baa lagugu xukumay waxaa laygu maxkamadii ugu horeysa waa ay sii daysay tii labaadna waxay igu xukuntay xabsi daa-in dacwada uu sameeyo abukaata ducaale kadibna waa waxaa la waxaa lay keenay lix iyo labaatan sannadood lix iyo labaatankii sannadood markaa iminka imisaad xidhnayd allo lix iyo labaatankii sano waxaan si toosa u xiraa lix iyo toban sano waa tahay marka inta kuu harsan ma laga yaabaa in lagu sii daayo sidee u socotaa arrintu waddankan waxaa ka jira waxa la yidhahdo liberation antishabat oo qofkii sanad xiran waxaa laga gooyaa saddex bilood marka lix iyo labaatanka sano laiga xukumay waxaa ii dhima ugu yaraan saddex sano iyo sideed bilood saddex sano iyo lix bilood ma ma ahayn inaan inaan xukunka aan ku xidhanayo sharci darrada inaan dhamaysto waxaan doonaya in maxkamad dib loo loo furo oo oo la caddeeyo waxa laygu soo eedeeba inay infaalso oo aanan wax dembi aanan gelin bal waxaad iiga warantaa arrintan ama kayskan aad imika u xidhan tahay siduu kuu soo galay alla oraa kiiskan gabadhan la yidhaahdo ilaria albi iyo cameraman miran robert waa waa weriye iyo ninka filimka u duubayay waxay ku dhinteen labaatankii maars oo ahayd maalin axada magaalada muqdisho hotel jubba ee inta udhexaysa hotel amaana sanadku goormuu ahaa sanadki wuxuu ahaa sagaashan iyo afartii ayagana markay dhibanay aniga waxaanba joogaba meel la yidhaahdo xaaji cali oo boqol iyo lixdan kilomitr u jirto magaalada muqdisho oo xataa ay caddeed marka sidaas darteed ayaa wadanka talyaaniga markaan imid sagaashan iyo sideedii tobankii janaay ko iyo tobanka janaay sagaashan iyo sideedii marka idinku ma taqaanin gabadha journalistaha iyo wiilka kameramaanka ee la socday maya maya waa wax aqoon aan usul leenahay haba yaraatee ma jireen gabadhan waxay ahayd gabar wariya waana taqaanaa xaalada wariyanimada oo ay ku shaqeeyaan waa ay waxay raadinayaan xaqiiqda malaha qaarkoodna waxaa jira dad aan doonayn xaqiiqda ee ayaga kasoo horjeeso marka gabadhan waxay u tagta soomaaliya inay inay inay wax ka qabato ay ogaato xaqiiqda dhabta maadaama dagaal sokeeyo uu ka socday xaguu ka imaanayo hubka sharci darrada ay ku dagaalamayeen soomaalida iyo in in hubkaasba laga iibiyo hogaamiye kooxeeda oo lagu bedelo in sun lagu shubo xeebaha soomaaliya waxyaabahaas ayay baaritaan ku samaynaysa si aan loo helin xaqiiqda dhabta ayaa waxaa qof loo xidhaa qof loo xidhaa ala yidhahdo qofkaana dilay wuxuu u dilana ma naqaan anaga ee xukunka meeshaas lagu ridaa arrintana meeshaas looga xidhaa balse nasiib wanaag arrintii weli ma xirmin oo hooyada dhashay laari albi ayaa dadaashay oo dhaqday xaashi cumar xasan wax dembiga ogolaa ma jiraan macquulna maaha nin soomaaliya wax ku dilin oo wadanka talyaaniga u yimaada marka sidaa darteed waa inaan xaqiiqa aan helnaa marka arrinta siday siday ku socotaa balse waa dhinaca soomaalida unba weli ay ka laadahay wax wax gargaara xaggeega waan gartay marka xaashi haddaad iigu noqoto afar iyo sagaashankii sideed ku ogaatay adigu in la dilay gabadh journaliste ah oo talyaaniga u dhalatay allora markii ay dhimatay wariyaasha aniga waxaan waxaan maqlay xaaji cali meel layidhahdan jooga xaaji cali waa tuulo waxaa laga xukumaa degmada cadale markaan degmada cadale aan imid waxaan maqlay dad ku sheekaysanaya in in wariyaa la dilo dacdaadaa sheegay mugta in la dilo wariya taas markaas unbaa igu dambaysay kabacdina waxay noqotaba in aniga ay igu soo eedeeyaan waa tay marka kadib afar sannadood adiguma talyaanigaa tagtay mise waa lagu geeyey talyaaniga maya talyaaniga waa nimid sagaashan iyo sideedii aa nimid talyaaniga adaa iskaa u yimid ha aniga iyo dad badan aa nimid meesha sidee lagu qabtay adiga xabsi lagu geeyey soomaalidii tirada badnayd ee talyaaniga joogtay sidee adiga lagaaga soo dhex qabtay ma annaga waxaan ku nimi soomaaliya no waxaan waxay ahayd markii waxaa jireen dacwad ay talyaaniga iyo soomaalida udhexaysano oo dhibaatooyinka ay geysteen askartii talyaaniga no mar sidaasaan u nimid guddi ka tirsan talyaaniga noo waxa inaan ka hadalna dhibaatadii dhacday meeshaas ka dhacday soomaaliya marka dhibaatada marka markaan waraysiga aan dhamayna kadib unbaa ay booliska yimideen waxay dhaheen laba nin oo soomaaliya ayaa xaashi dacwad kugu soo ogtay marka waa inaa waa inaa anagana raacda sidaasaan ayaga u raacay kabacdina waxaa la ii sheegaba in in in laygeenayo xabsi dadkaasna ay soo dacweeyeen marka guddidaa aad ku jirtay ee xuquuq dad askara oo talyaanigu waxyeeleeyey u doodaysay muqdisho ujeedadaad uga tagteena talyaaniga u tagteen ma sidaasay ahayd mise dan gaaro sidaas unba sidaas waa shan maalmood inaad joogna ahayd kabacdina dib u laabna sidaas ahayd marka bal iiga waran muddo dhowr iyo toban sannadood markaad xabsi ku jirtay noloshaasi bal iiga waran siday kuu saamaysay ilaa labadii kun iyo lixdii wax warbixina oo aan si toos u helayo ma jirin wax walba waxa waxay ii sheegaya abukaata ducaale marka waa nasiibtay waxuu noqday hooyada iyo aabahay waa laba iyo toban sano iyo lix bilood marnaba lama hadlin waa markii ugu horreysa waan lacdo waa markaan fasax ugu horreysa laysiiya waata marka imika xabsiga ma fasax baad ka leedahay oo marmar baa lagu siiyaa fasax inaad banaanka u bixi kartid maya qofka mark qof qofka marka u dhiman yahay dhowr dhowr sano wuxuu xaq u leeyahay in fasaxa la siiyo balse maadaama arrinteeda ay tahay arrin culus hooyada dhashay lari albi ayaa waxaa usoo qortay warqad garsooraha qaabilsanaa arrinteeda ee dhahda maxay tahay xaashi cumar xasan inaa weli aada xabsi ku hayso waa inaad u dirtaa banaanka markaasuu fasaxi siiyey oo markaan imidba waxaan wacaba hooyada dhashay wariyaha lari albi oo aan u mahad celiyaba dadaalkaas ay ii samaysa shan iyo toban dana ka hor hooyada way wacday waxay tahay xaashi aan degno hoos oo aan baarka hoos ku yaalla aan wax ka wax ka cun iyadaaba dhiibaysa lacagta marka waxaan u sheegay in inay jira rabadaan oo jira aan waxba cuni karin xaashi cumar xasan oo khadka telefoonka dalka talyaaniga ugu warameeyey saare ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalkan maraykanka ee daroniska loo yaqaana ayaa dilay dhowr iyo toban ka mid a kooxaha mayalka adag ee dalka bakistan weerarkan ayaa ka dhacay tuulada lagu magacaabo daata khayl ee gobolka wasiiristan ciidamada bakistan ayaa isla goobtaasi waxay ka wadaan howlgallo ay kooxahaasi ku horjoogsanayaan warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda iyo iskuul xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobaya saraakiisha sirdoonka ee bakistan ayaa sheegay in weerarkan ka dhacay tuulada datakhayl waxaana lala beegsaday goob sida la sheegay ay ku sugnaayeen qaar ka mida maleeshiyada taalibaan saraakiisha bakistan ayaa iyagu dhinacooda ka sheegay in ugu yaraan shan boqoloo qof oo ka tirsan maleeshiyaadka taalibaan ay goobahaasi ku dhinteen weeraro marar kala duwan lagu qaaday taliyaha ciidamada nato islamarkaana ka tirsan ciidamada maraykanka joseph danford ayaa koongareska maraykanka u sheegay inuu ilgaara ku eegayo guulaha ay ciidamadu ka sheeganayaan inay ka soo hoyeen dagaalka wasiiristan isagoo arrintaasi ku eedeynaya ciidamada bakistan waxay gaadheen guulo marka laga hadlayo dagaalka ay kula jiraan taalibaan iyo taageerayaashooda islaamiyiinta usbekistan laakiin marka laga hadlayo shabakadda xaqaani kuma aanay yeelan saamayntii la filayay mana u malaynayo in ay guulsaasi u sii weyn kasii gaadheen ciidamada bakistan la dagaalanka shabakadda xaqaani saraakiisha maraykanka ayaa qaba in kooxda shabakadda xaqaani ay xidhiir la leedahay sirdoonka bakistan islamarkaana ay mas-uul ka yihiin weeraradii ugu darnaa ee lala beegsado ciidamada isbahaysiga ee ku sugan afghanistan mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda iyo iskuul uu ka soo diray magaalada islaamabad waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington habeenkii xalay ahaa waxaa dalkan maraykanka soo gaadhay wariyihii v o eda ee magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar oo haatan kusoo biiray bahda xarunta v o eda ee magaalada washington ismaaciil haatan stuudiyaha iyo anigii xuseen barre nagu weheliyaa ismaaciil kusoo dhow baanu ku leenahay guud ahaan maraykanka gaar ahaan washington iyo weliba stuudioga v o eda ee magaalada washington sahra aad baan u dhowahay inaga saaka halkan wada fadhinada in badan baad ismaaciilow warar aad soo dirtay aanu halkan ka ciyaarnay dabcan fikrad kale ayaad ka haysatay kolleyba maskaxdaad waxyaabo kale sawiranaysay haatan xaruntii laga baahinayay wararkaad fadhidaa bal dareenkaaga nooga waran de waxaan islaa dareenkaaga waxaad u dhigataa marka aad yaranaysatidoo safar dheer oo saacado badan imka dar su-aal baan jawaabu helo markii hore waxaan isweydiin jiray dad badan baa maraykanka markay yimaadaan dee ka noqon waayi jiray malaha ciladu waxay ahayd diyaaradahan badan iyo sideed tobankan saacadood ama lix tobankan saacadood ee lasoo soconayo oo qofki markuu lix toban saacadood soo socdo de soconay war lix tobanna si sahraan kari mayside haba noqonba marka marka maraykanka horta dad badan ku negeysa taas weeye laakiin dee jawi kale ayaa qofku soo gelaya nolol kale marka waxaad leedahay safarkii dheeraasi noqodkiisu aad buu adag yahay aad buu adkaanaya taa kaba sii daran oo dadka soo jiita de qofku markuu arko wax dunida kale ka wada waaweyn koobkooda shaahi kii kale uu ka wan yahay gaarhigooda kii kale uu ka wan yahay taasina dee wax badan bay keenaysaa waxaa kaloo iyana dadka xiise gaaro sii abuuraya waxa weeye dee magaalooyinkooda u sufuran yihin hadeer magaalooyinka kale dunida meelo badan meelaha qaar wey jirtaa haa sida deer imaaraadka oo kale dadka maray baa garan kara dee adoo halkan ska jooga virginia ba haddana lagu odhan gurigan sii jeedaa waa washington dad qayb badan baa washington in badan anquleed in badan baa washington raadinayay ata guriganka kuxiga ka kuxiga maantooda markaynu tareenka saareen marka waxyaaba badan noocaasi kolba dad badan ka soo horey waxaad moodaysa washington inay deer ku xidhan tahay dee waxaan islahaa may meel laga galay leedahay laakiin malaa dadku wada virginia degan yihin haddana dusha washington bay ka degan yihin waa tahay dhinaca kale ismaaciil safar dheer baad soo gashay maanta cabdiraxmaan eerboodka markuu kaa soo qaaday in badan baad waxaad maqli jirtay dadkoo ka cabanaya baraf badan iyo qabow badan aduu barafkii dee lamaad kulmin nasiibkaaga bahadda jawigaana nooga waran de anugu horta qoladiina baraf ka sheekeyn jirtay weli barafka horta maan arkin anu magaalo qurux badan oo dee jawigooda aada degan yaho xitaa maalintiiska kulayl ah oo kulaylkii hargeysa ee aan ka imi mid lamida ah baan u imi oo dadkuna dee caadi u labisan yihiin markaas haray dee barafkii badnaa aad ka sheekeynaysay dee waqti dan baa lagaa sugayaa
yaa isgaahay waata ismaaciil aad iyo aad baad umahadsan tahay adaa mudan sahre
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha iyadoo oo qaaradda yurub ay ka bilowdeen kala iibsiga ciyaartoyda gaar ahaan horyaalka premier leaga ee dalka britain waxaana arrintaasi aan ka waraystay wariyaha ciyaaraha v o eda maxamuud mascade
tahay dabcan kooxaha ingiriiska kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn iyo dhammaan kuwa xataa darbiyada ka soo galay koox walba waxay u xafiltamaysaa sidii sanadkan ciyaartoy wanaagsan u heli lahayd kooxaha ugu mudan ee aada moodo suuqa inay si aada iyo aada uga shaqaysanayaan waxaa ka mid a kooxda manchester city oo iyadu haata koobkan difaacanaysa ilaa iyo hadda ciyaartoyda ay soo gadatay waxaa ka mid a ciyaaryahan bakari sania oo kooxda arsenal difaaca uga dheelayay oo si lacag la-aana kula soo wareegeen oo arsenal kama aanay soo iibsan waayo heshiiskuu arsenal kula jira ayaa u dhammaaday ciyaartooygaas way keensadeen sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe uga dheelay uga dheelayay kooxda eborto ee dalka portugis oo fernando la yidhaahdo ayay isagana sidoo kale keensadeen halka goolhaye caballero oo kooxda atletica madridna ay kasoo iibsadeen kooxda manchester city waxaad moodaa inay isdiyaarisay laakiin chelsea haddaan eegno oo kale kooxdaas waxaad moodaa ciyaartooy aada muhiim u ah inay sanadkan keensatay oo la oran karaaba waxay u suura gelin karaan horyaalka dambe inay qaadaan ciyaaryahan sas fabrigas oo arsenal u ciyaari jiray barcelona ayay kala soo wareegeen sidoo kale diego costa oo ninkii kooxda atletica madrid ciyaaraha kama dambeystay champions leaga geeyey oo weerar ayay soo gateen waxaana la ogyahay chelsea inay dhinaca weerarka ku liidatay sanadkii hore halkaa waxaad moodaa inay faa'iido fara badan ka heleen keensashada ciyaartooyga sidoo kale ciyaaryahan difaaca uga dheelayay kooxda atletica madrid ee philipi ayaa isagana soo iibsadeen marka chelsea waxaad isleedahay xuseenow aada iyo aad ayay isku adkaysay sidoo kale kooxda arsenal waxay haatan la soo wareegtay laba ciyaaryahan ciyaaryahan sanchez oo kooxda barcelona ay kala soo wareegeen oo ninkii qarankii jili ee wacdaraha ka muujiyay ciyaaryaha adduunka u ciyaarayay raggii ugu muhiimsanaana ka mid ah iyo ciyaaryahan dibogi oo faransiiska ee dhinaca difaaca uga ciyaarayay liverpool ciyaaryahankoodii caankaha louis wares ayaa isna ka tegay waxaadna moodaa haatan in ciyaaryahaano magaca leh aanay ku soo bedelanin waa tahay sida wararka qaar lagu soo gaarayaan waxaa jira kooxda manchester city iyo kooxo kale oo ree yuruba inay iman doonaan dalkan maraykanka oo ciyaar u ciyaari doonaan bal arrintaasi faahfaahin naga sii sanadkan kooxo fara badan oo ka socda eewaddanka ingiriiska ayaa xilligan kuleylaha waxay imaanayaan waddanka maraykanka kooxaha waaweyn sida arsenal liverpool manchester united manchester city tottenham oo daqiiqado ka hor ciyaaray la ciyaaraysay magaalada siyara kooxda siyara saddex iyo saddex ay ku kala baxeen kooxda manchester city iyo olymbiacos oo kale tusaale ahaan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayay labada bisha agost ku wada ciyaari doonaan sidoo kale kooxda arsenal waxay magaalada new york kula ciyaareysaa kooxda new york oo ciyaaryahankoodii hore tiery henry uu haatan kabtan u yahay sidoo kale manchester city iyo liverpool maraykanka ayay ku wada ciyaarayaan manchester city iyo ac milan ayaa iyaguna wada kulmaya marka kooxaha sidaa u faraha badan oo dhan xilligan waxa ay diyaargarowga u diyaargaroobayaan ciyaaraha premier leaga ka hor ay maraykanka ay u imaanayaan taasi waxaad moodaa xuseenow in maraykanku ay kaga golla yihiin iyagoo dadka maraykanka ee ciyaaraha m l s ka maamula ay danaynayaan inay indhaha taageerayaasha kubadda cagta ay soo jiitaan ee maraykanka isla markaasina ay taageerayaal fara badan u abuuraan in dadka maraykanku ay ciyaartan kubadda cagta ay jeclaadaan marka waxyaabahaas oo dhan markaaad fiiriso waxaad dareemaysaa maraykanku inuu ciyaara sinaca ciyaaraha kubadda cagta haatan aada u dhanaynayo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade wariyaha ciyaaraha ee v o eda halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanba idaacaddeenii subaxnimo ayaa intaasi nagaga eeg intaynu afarta galabnimo kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegaya qhasiidadaasi nebi ammaanka ah ee calayhi salaatullaahi
صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله dulkaansii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مدنانتا صدولك يا عايدة باهان رسولك دينا السهرين sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkiyo caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyo siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyo siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyo siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.